waxaa magaalada jowhar kusoo badanaya goobaha madbacadaha ah ee lagu daabaco dukumentiyada kuwaasi oo daboolaya baahiyaadka helista adeegyadaasi oo dhammaystiran cabdiraxmaan maxamed xasan waxa uu ka howlgalaa xarunta dayax ee lagu daabaco buugaagta sawirada warqadaha boorarka iyo nashqadeynta funaanadaha waxa uu inoo sharaxayaa sida ay u howlgasho xarunta dayax iyo sida ay shaqaabuur ugu noqotay dhalinyarada magaalada jowhar ee xaruntaasi ka shaqeeya waa mahadsantahay niyow waa shaqooyin badan aan qabana oo dhanka madbacadaha ah marka qaabkan u shaqeyna waxaa ka mid ah tusaale in ardayda jaamacadaha oo kale aan u daawacno barsitationada loo soo diro markay buog difaacanayaan oo kale buog difaacashada buwagtas inaan u daawacno sidoo kale waxyaabaha aan ka shaqeyno waxaa ka mid ah warqada biyaha oo kale waa daawacnaa waxaan daawacnaa warqada infosyada oo farmasiyada waan daawacnaa buogta haween ee caafimaadka sida o b d lagu lagu shaqeeya waa daawacnaa waxaa kaloo daawacnaa rasiidyadana waan daawacnaa
dhowr sano ka hor magaalada waxaa ka jira culeysyo dhanka daabacitaanka ah oo warqadaha iyo haddana isbedel waxaa jiran dhowr madbacaad oo tiinaba ay ka mid tahay magaalada laga hirgeliyay maxaa is leedahay baahi ahaan idinku aad daboosheen
walaahi baahiyo badan daboolna is dhihi karnaa waxaa ugu hore markii hore ma jiri jirin madbacado oo lagu daawaco aydhikaaradoo kale ma jiri jirin madbacado buwagta waaweynka daawacan oo kale oo hadda qalabka anagan u yaalo kale u yaaloo kale ma jiri jirin fanaanada buufinaa asal ma jiri jirin fanaanada qaabka originalka lagu buufiyo koobabka hadaa rabto waxaan kugu daabicinaa sawirkaaga magacaaga marka baahayaasoo dhan way jirin alxamdulilah hadeer waxaan umaleynaa in aan daboolnay asal waxaa loo aadi jiray magaalada banaankeeda ma in muqdisho loo aado kale iyo in meelahaas kale loo aado laakiin hadeer isla goobihii magaaladii dhexdeeda yaan wixii oo dhan aan keennay marka waxaas o dhan waxay ahayn baahiyo taagan hadeerna waa xalinay maasha allah ugu dambeyn caqabado ma jiraan oo dhanka shaqada ah madbacadda marka loo fiiriyo tusaale ahaan in magaalada aysan suuq u lahayn shaqada madbacadda iyo wax lamid a
wallaahi mararka qaar caqabadaas waa waa iska jiraan inta badan waa shaqooyinka waxay badan yihiin marka isheeg ardayda qalinjiinayaan kale boogada la daawacayo kale doorasho markay jirto oo kale oo istiikari wax la daawacayo kale waxyaaba ugu badan hadda oo caqabado jiro waxay tahay marar qaar shaqada markay jaams ku noqoto oo kale in qalabyo badan ay jirin oo madbacda qalab badan ay haysanin oo ka howlgasho caqabadda ugu weyn midaas waayo oon hadda caqabad kale hentay inay jirto meelahan dhowr sano ka hor magaaladan ma lahayn goob casri ah oo daabacadda dhammaystiran leh balse muddooyinkii dambe waxaa magaalada jowhar kusoo badanaya goobaha casriga ah ee lagu daawaco buugaagta boorarka iyo dhammaan dukumentiyada ee dadku ay u baahan yihiin